markana ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa brofesor maktire ibraahim maxamed oo ah madaxa cilmi baarista jaamacadda dalka jabuuti sidoo kalena cilmi baaris gaara ka sameeyey colaadda muddada dheer u dhaxaysa dalalka jabuuti iyo eritrea ku soo dhowow marka hore barnaamijka brofesor maktire waan soo dhow yahay waan soo dhow yahay aan ku bilaabo dalka jabuuti waxaad la socotaa in uu soo dhoweeyey cunuqabataynta laga qaaday eritrea ee dhinaca hubka ah iyadoo muddaba colaadda labada dal ay soo jiitamaysay welina wadahadaladii iyo heshiisyadii la filayay inay gaaraan ay dhiman yihiin maxaad ku micneyn lahayd tallaabadan waxaan ku micnayn lahaa tallaabada mar kastaba inay jabuuti wixii nabadaynta in regionkan eastern africa ay soo dhaweynayso wax kastoo la qabanayo si isfahamka isku dhaweysta wadanada bulshooyinka regionkan oo dhan jabuuti waxa oo dhanba way gacan gacan bay siinaysaa waa gartay marka la eego labada dal muddo dheer ayaa muran uu u dhexeeyey inta badan waxaa la tilmaamaa tan iyo sanadii labada kun iyo sideeddii oo dagaallo ay dhex mareen oo laysku haysto meelaha xuduudda ka agdhow in hadda eritrea cunuqabataynta laga qaado jabuutina ay soo dhoweyso iyadoo weli aan la gaarin xal rasmi ah so wax shaki abuuri kara ma aha maya waxa wejaan cunuqabataynta lagu lagu sameeyey eritrea waxaa ku jiray mawduucyaal badan oo xaggan khalkhalisa maxaanku yidhaaha nabadda stability rajanka ay ku jirtana maxaanku yidhaha qayb ka tahay in fariqan maxaanku yidhaha xuduudda macal jabuuti lakin de waxaad waxaan doon inaan kugu daro inuu security councilga uu ku daray maxaanku yidhaahaa inuu la socon doono in maxaanku yidhaahaa in discussionka jabuuti iyo eritrea inay xaleeyaan in faraqa u dhexeeya maxaanku yidhaahaa xuduudda in maxaanku yidhaahaa sagaal shan iyo tobanka february laba kun iyo sagaal iyo maxaanku sagaal iyo tobanka inuu secretary generaalku soo hordhigi doono maxaanku yidhaha siay u socdaan maxaanku yidhaahaa in borderkan dhibaatooyinka jira ee maxaanku yidhaha jabuuti haba yaraatee xagga shiifka ma jirto markii dhaweydu labada madaxweyne ku kulmeen jidda uu boqorka maxaanku yidhaaha salmaano uu shiriyey ay isku gacan qaadeen hadal baa bilaabmaya hadalkuna wuu socdaa weli haba yaraatee xagga jabuuti wax shiif kagama jiro marka aan ka hadlayno xadka ay labada ciidan ku dagaalameen ka sokow maxaabiis ayaa jirta jabuuti laga haysto waxaa kaloo iyana jira in marar fara badan sida aad sheegtay weli wadahadalladu ay socdaan marka ma kuu muuqataa oo ma la dhihi karaa labada dalba waxay diyaar u yihiin oo xilligan ka go-an in heshiis waare ay gaaraan iyadoo aan laga eegeyn oo keliya dhinaca siyaasadda ha waxaad u dambeysay hadalkii u dambeysay uu lahaa safiirka eritrea security councilga uu lahaa eritrea waxay u maxaanku yidhaahaa wadahadalku ay maxaanku yidhaha ay kula jirtaa uu sheegay inay kula jirto maxaanku yidhaahaa jabuutina taa way sheegtay inay wadahadal kaa wadaan marka nabadaynta maxaanku yidhaahaa deg degmadeenna baa u baahan wadahadalkaas cilmi baaris gaar ahna waxaad ka samaysay colaadan muddada dheer ka dhex aloosan jabuuti iyo eritrea arrimaha u baahan in laga heshiiyana ma sahlana oo marka laga hadlayo jasiiradda dumayra iyo marinka baabulmandeb waa waxa inta badan dhibaatooyinkan labada dal u dhexeeya salka ay ku hayaan arrimahaasoo dhan adigoo eegaya ma isleedahay jabuuti waxa ay doonayso heshiisyadan marka ay sii socdaan waa ay ka gungaari kartaa gaar ahaan sidii ay ku hanan lahayd ama ay dib ugu soo ceshan lahayd jasiiradda dumayra
waxaasoo dhan waa wadahadalkaabuu ku jiraa maanta maxaanku yidhaha dabaysha nabadee dhex socota goboladan maxaanku yidhaha degmadan est africa baa keenaysa in nabaddaa la gaaro saan kuu sheegayaba security councilgu inuu maxaanku yidhaahaa february wadahadalkii siduu u socdo inuu rapor rapor soo hordhigo lix lixdii bilood li lixdii biloodna in mar kasta la horkeeno rapor si loo dhameeyo maxaanku yidhaha faraqan jira xaggani maxaanku yidhaha xuduudda haba yaraatee maxaanku yidhaahaa in jabuuti danteeda way ilaalsanaysaa danteedana ilaa ay gaadhaysana maxaanku yidhaahaa in wadahadalkaa way ku jiri say ugu guulaysato sidii ay waxaa ka maqan ay usoo ceshato waxaan la soconnaa in ay taagan yihiin arrimo la xiriira iskaashi saddex geesooda oo u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo eritrea iyo ethoobiya oo weli jabuuti aanay ka dhex muuqan dabcan wadahadallada eritrea iyo jabuuti u dhexeeya weli wax heshiisa oo rasmi oo laga gaaray ma lahan laakiin iyadoo arrimahan ay jiraan haddana maxaa u diidan jabuuti ayay kula tahay inay ku soo biirto iskaashiga noocan oo kale ah oo wadahadallada iyo waxyaabaha ay doonayaan inay gaaraan dalalka geeska afrika ay qayb ka noqoto wax u diidaya haba yaraatee maxaanku yidhaahaa jabuuti horta nabadda degmadan waa weligeed way ku jirtaa inay inay degmadan maxaanku yidhaahaa ay mar kaste ay wixii nabad a ay gacanta maxaanku yidhaahaa ay siiso marka maxaanku yidhaahaa wadanadan shiraya waxay ahayd de in de eritrea maxaanku yidhaahaa iyo etoobiya iyo soomaaliya dhibaatooyin dhex yaalla inay xalleeyaan bay ahayd waa tii ay jabuuti yimaadeen ay isku arkeen maxaanku yidhaahaa saddexda minister ee degmadan iyo maxaanku yidhaahaa madaxweynaha jabuuti la kulmeen ay la kulmeenna maxaanku yidhaahaa ministry ministerka arrimaha dibadda sheekaysigu wuu jiraa jabuutina haba yaraatee kama kama maqno waa gartay marka ma waxaad ku doodaysaa in jabuuti ay ay ka dhur sugayso in marka hore eritrea iyo jabuuti wadahadaladooda ay meel fiican soo gaaraan oo heshiisyo la gaaro may hadaladaa way wada soconayaan maxaanku yidhaahaa waa laisku arkaa in in shirarka jira etoobiya maanta maxaanku yidhaha adii shir baa jiray maxaanku yidhaahaa igaadka jabuuti conseil security pega union african cambay maanta ay madax u tahay waa la iswada arkaa waa la wada sheekaystaa waa lagu wada jiraa maxaanku yidhaha in la dhamaystiro faraqa ka taagan maxaanku yidhaha xuduudda in nabaddaana waa la gaari doonaa ilow ilo maxaanku yidhaahaa laakiin jabuutina in danaheega ay si gaara u ilaalsanayso taana habeeraatee kama maqla meesha waayahay laakiin ka sokow in wadaxaajoodka iyo wadahadallada dhex maray ismaaciil cumar geeliye afawarka lagu qabtay boqortooyada sacuudi carabiya labada dal ilaa iyo hadda madaxdooda ma aanay ku kulmin ama jabuuti ama eritrea maxaa la filan karaa ayay kula tahay ka sokow in wasiirada iyo iyo mas-uuliyiinta dowladeed ee labada dal ay kulmaan ka sokow labada madaxweyne goormaa la filan karaa inay si rasmi ah isugu yimaadaan oo ay ku kulmaan jabuuti ama eritrea oo ay ka wada hadlaan dhibaatada gaamurtay ee muddada dheer labada dal u dhexaysa iyo sidii horey loogu socon lahaa oo heshiis looga gaari lahaa rasmi ah saad sheegaysidba way is arkeen labada madax labada madaxtooye waisway labada maxaanku yidhaha madax ways way is gacan qaadeen hawshana dee iminka waxaa waxaa wada maxaanku yidhaahaa dowladdaa wada ministerka mini maxaanku yidhaahaa arrimaha ministerka arrimaha maxaanku yidhaahaa dibaddaa wada markaa de uma baahno wadahadalkaas in de maxaanku yidhaahaa in telefisonada iyo wararka iyo wax wax hoos u socda u baahnayna dee maxaanku yidhaahaa tasaawiiro badan iyo maxaanku yidhaha hadallo badan waa shaqo calaa hoosaan u socota maxaanku yidhaha markay ay dhammaatana madaxto labada madaxweyne way is maxaanku yidhaha gacan qaadayaan ee uma baahno dee faahfaahis badan iyo telefisoono badan iyo maxaanku yidhaha tawro badan laga soo baxo marka wadahadal lagu jiro wadahadalka ilaa inta la dhammayn macna ma laho in laga soo baxo telefisonadoo dhulka laysku tataswiro waayahay sidee marka looga arkaa jabuuti wadahadallada hadda socda iyo in cunuqabataynta laga qaada eritrea iyadoo murankii jasiiradda uu taagan yahay iyadoo weli ay jiraan maxaabiis laga haysta dalka jabuuti iyadoo weli murankii xadka ay labada ciidan ishor fadhiyaan wargeys maxaa wasaaradda arrimaha dibadda communique ay waxayse shalay tolo inay si fiican usoo dhaweynayso way sheegtay cunaqabatayntan laga qaaday eritrea wadahadalkii in eritrea iyo jabuuti dhex yaalana sidii unbuu soo socdaa ilaa sidii unbuu socdaa ilaa inta laga meel gaadhayo security councilguna isaguna wuu ku jiraa arrimahan si looga meel gaadho oo maxaanku yidhaahaa fariqa xuduudani iyo maxaanku yidhaahaa wixii jabuuti ka maqnaa xagga maxaabiista loo soo ceshanaa waayahay marka dadku say u arkaan adigase see u arag dadku anigu san u arka dee waa hawl lagu jiro oo maxaanku yidhaha wadahadal socda weejaan ma arki marka dee wadahadalka markii meel laga gaadho unbaa la arki doonaa hadduu ilaah yidhaaho waayahay ugu dambeyn waxaa la socotaa in horaantii sanadkan markii madaxweynaha soomaaliya uu ku baaqay in cunuqabataynta laga qaada eritrea dalka jabuuti uu si weyn uga carooday soomaaliya iyo jabuutina ka sokow dalal darisa waxaa ka dhexeeya xiriir walaaltinimo ma isleedahay soomaaliya iyo jabuuti xiriirkoodii dhaawac aan weyneyn ayaa gaadhay adigii arkayey markuu so markuu soo maray madaxweynihii soomaaliya jabuuti ay madaxweynaha jabuuti ay is arkeen in maxaanku yidhaaha wadahadal ay ay wada hadleen ay haba yaraatee maxaanku yidhaaha dhibaatona dhex oolin maxaanku yidhaaha ciidan reer jabuutiya amniga soomaaliya jooga marka waxa weeyaan in cilaaqaadka jabuuti iyo maxaanku yidhaaha soomaaliyana sidun baa usii socotaa wayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay waad mahadsan tahay walaal waad mahadsan toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay brofesor maktire ibraahim maxamed oo ah madaxa cilmi baarista jaamacadda dalka jabuuti inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo